wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagerin ayaa sidoo jira maanta waxay u sheegeen inay ka go-an tahay sidii laiskugu fur lahaa wadooyinka iyo magaalooyinka ay gudoomiyaan dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe wuxuu sheegay in kawasaad ahaan xilligan lagu jiro kala guurka uu qorshahoodana ugu horeeyay uu yahay isku furitaanka deegaanada ay godoomiyeen al-shabaab sida wadada magaalada caasimada ah muqdisho iyo magaalada baydhabo baydhabo iyo hiiraan iyo gobollo kale oo muhiim u ah deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaarisay ciidamo fara badan oo ka qayb qaata dagaalka ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab ee wadooyinka lagu furayo kuwaas oo la howlgelaya ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagerin ayaa sheegay in ciidamada koonfur galbeed joogo ay u qaybsamaan saddex qaybood islamarkaasna ay wadaan sida ugu diyaari lahaayeen ciidamada ka howlgala wadda furista ee kala qayb qaadanaya kuwa midooda afrika amisom ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee koonfurta soomaaliya anigoo tixraacaya ee dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka ee transition planka ama kala guurka shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisi kala duwan iyo sidoo kale in line with the un security council resolutionkii transition planka waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi lahayn wadooyinka isku xira ee muqdisho iyo baydhabo muqdisho iyo beledweyne iyo muqdisho iyo baraawe iyo guud ahaan ee dalka meelaha runtii ururada argagixisada ee dhibaatada baahan ummadda soomaaliyeed u geysanaysa waxaa sidoo kale ee qeybtan si gooni aan raba inaan ugu xuso ama lagu furi lahaa ee boqool gobolka boqool iyo magaalada baydhabo iyo degmooyinka oo runtii aan dhihi karo amsa maanta ee qaybta saddexaad waxay ka howlgalaan dhammaan degmooyinka ee koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan baayo boqool koonfur galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc ciidanka s n a ciidamada daraawiishta iyo ciidanka biliiska iyo ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed waxaan wadnaa reform ciidamada lagu samaynayo iyo diyaarin la diyaarinayo saddexda nooc ay ciidanka yihiinbo oo loo diyaarinayo inay u diyaargaroobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada amisom oo la isugu furi lahaa jidadka jidka xamar iyo isku xiro baydhabo jidka xamar iyo isku xiro baraawe jidka isku xiro bakool iyo baay iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska hadda uu ugu dambeeya shabaabkana laba gobol oo gobolka laba degmo oo gobolka bakoola iyo laba degmo oo gobolka shabeellada hoose ayay ku hareen ayagana waxaan jecelnahay in sida ugu dhaqsaha badan loo xoreeyo markii reformka ciidamadaas ay dhammaadaan sida tiyaglow iyo rabdhowra iyo labada degmo ee shabeellada hoose intaba waxaan jecelnahay inkastoo hadda ciidanka hadda inta joogo ay ayaga gobolka bakoolay uu quseeyo shabeellada hoose ciidamada joogana waxaan kala hadli doonaa howlgallada socda dowladda federaalka soomaaliya ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay ku celceliyeen inay bilaabyeen howlgallo ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab oo wadooyinka laisugu furayo ha yeeshee taas aysan weli dhaqangelin